بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه باب إذا قال أدخل ولم يسلم بين مرين إذا قال أدخل ولم يسلم قفك هدول هذا من صوقرا آن السلامنا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأخبرنا جريج عن منصور عن ربعي بن خراش قال حدثني رجل من بني عامر أنه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال آلجوا آلجوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية اخرجي فقولي له قل السلام عليكم أدخلوا سحابي قال يدهضه ربعي بن حراش وحولي وحي ورمي نفير بني عامرة وصحابية ninkaasi wuxuu ii sheegay inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimid xilli xilliyada ka mida nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu u yimid dabadeetana uu ku yidhi aliju ma soo galaa isagoo wax kale aan ka horraysin waxna aan ka dambaysiin ayaa wuxuu yidhi ma soo galaa fa qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu ku yihi liljaariyati inantii inantii yarayd ee guriga joogtay wuxuu ku yidhi ukhrujii ninkan u bax faquulii lahu waxaad ku tidhaahdaa qul waxaad tidhaahdaa assalaamu calaykum aadkhulu assalaamu calaykum waa salaantii aadkhulu wuxuu ku bedelay aaliju alwuluuj iyo adkhuul waa isla macne taqriiban laakiin waxa wanaagsan labada waxa wanaagsan labada adkhuul adkhulu ma soo galaa fa inahu ninkani laa yuxsinu listi'daan idan qaadashada garan maayee sidaa u idan qaadadhay guriga markaad timaado lagama bilaabo ma soo galaaye assalaamu calaykum baa laga bilaaba macnuu weeye kadib baa lagu xigsiyaa ma soo galaa qaala ninkii wuxuu yihi reer bani caamir fa samictuhaa ereygii baan maqlay qabla an takhruja ilaya aljaariyatu intaanay inantii ii soo bixin ayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalkiisii soo gaadho aan maqlay faqultu waxaan ku idhi assalaamu calaykum aadkhulu faqaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi wacalayka udkhul soo gal qaala wuxuu ihi fadahaltu waan soo galay faqultu waxaan ku idhi biayi faqultu waxaan ku idhi haddaan ahay ninkaa bani caamir biayi shayin ji'ta maxaad la timi marka waad fahantay macnaha wacalayka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu salaanta ku celiyey wuxu uhi ninka assalaamu calaykum wacalaykum asalaam bay ahayd soo maha in la yidhaahdo rasuulku wuxuu ihi wacalayka salaantii buu kala jaro wuu gaabiyo waa salaanta lagu salaamo amba salaanta lagu celiyo dadka aan muslimiinta ahayn ninkani waraysibaabuu ka socdaaye wuxuu waraysanayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee nebinimadiisa wuxuu yihi biayi shayin ji'ta maxaad la timi diintaad wadataa waa maxay fa qaala wuxuu ihi lam aatiikum lam aatikum idin lama iman ilaa bikhayrin waxaan khayr ahayn waxaan sidaa waa khayr uun dabeete rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yaro faahfaahiye wuxuu uhi ataytukum waxaan idinla imi litacbudu allaha waxdahu laa shariika lah inaa ilaahay caabudaan keligii cidna idina u shariik yeelin keligii an tacbudu allaha ilaahay ina caabudaan waxdahu xaala kownihi waxdahu isagoo keligii ah laa shariika lahu cidna aydinan u shariik yeelin watadacuu aa ka tagtaan cibaadata allaati waalcuza asnaamta oo laatiya cuse loo soo qabtay ay ugu magacawan yihiin inaad ka tagtaan ilaahay cid aan ahayn ina caabudaanna inaad iska daysaan wa tusalluu fi lleyli waannahaar habeenkii iyo maalintiina inaad tukataan khamsa salawaatin shan salaadood wa tasuumuu fi sanati shahra sanadkiina hal bil inaad tukataan wa taxuju ya wa tasuumuu fi sanati sanadkiina inaad ka soontaan shahran bil wataxuju hada albeyta guriganna inaa u soo xajidaan wa taakhuduu inaad ka soo qaadaan min maali akhniyaa'ikum kuwiina hodanka ah ee haniga ah xoolahooda wax ka mid a fatarudduuha dabeetana aa u celisaan calaa fuqaraa'ikum kuwiinaan waxba haysana caydha ah waa arkaanulislaamkii soo maha qaala wuxuu ihi faqultu lahu waxaan ku idhi hal min alcilmi cilmiga miyuu ka jiraa shayun shay laa taclamhu aanad ogeyni cilmi aanad aqoonin ma jiraa baan ku ihi buuri qaala wuxu uhi laqad callama allaahu khayra ilaahay khayr wuu baray yani ilaahay khayr wuu i baray waina min alcilmi aqoontana waxaa ka mid a maa laa yaclamuhu ila allah ilaahay mooyaane cilmi aan cid kale ogeyn baa jira rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma odhan haayo wax kasta waan aqaanaa wax kasta waan aqaanaa waan daadiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma odhane wuxuu uhi ilaahay waxana wuu i baray khayr ah oo fara badan cilmi ilaahay mooye cid kale aanay aqoonina wuu jiraa alkhamsu shantii laa yaclamuhunna ila allah ilaahay mooyaane cid kale ma oga oo maxay ahaayeen ina allaha ilaahay cindahu agtiisa waxaa yaala cilmu saacati saacadda cilmigeeda saacaddu iyo goortay dhici doonto iyo waxa weeyaan marka ay dhacdo xaaladeedu noocay noqon doonto iyo suuradda yeelan doonto ilaahay isaga ayaa yaqaana ina allaha ilaahay cindahu agtiisa waxa taalla cilmu saaca saacadda cilmigeeda wayunazilu alkaysa roobkana isaga ayaa soo di'iya goortuu soo di'i doono iyo wixii waxyeelo ka soo gaadhi doona dadka iyo waxtar wixii lagu noolayn doono wixii ku dhiman doona roobka iyo aahaartiisana ilaahay unbaa og wayaclamu maa fi larxaam ilmogaleenka waxaa ku jirana ilaahay unbaa og caloosha ilmaha ku jira ilaahay baa og cid kale ma oga waa xilliga ilaahay cilmigiisa uu gaarka leeyahay ibni aadamku marka dambe wax ogaadaan waa mar dambe oo cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala ay ka baxday oo makhluuqaadka qaar ka midaba uu gaadhsiiyo de malaa'igta ay ka mid tahay ama waxaabaad tidhaahdaa arxaamta iyo maaragtay caloosha waxaa ku jira ilaahay baa og xaalkiisu caynku noqon doono waxa uu ku dambayn doono janna janno iyo naartuu geli doono waxa uu kasban doono iyo arsaaqad wuxuu heli doono ilahayna ba yaqaana cid kalema taqaano wamaa tadri nafsun nafina ma oga miyaa weli la gaadhay qofka in la idhaahdo waxaa la saadaalinaya waxaad dhimanaysaa laba kun iyo intaas halkaa miyaa weli la gaadhay dee cilmiga ibnaadamku meel buu gaadhaya waa sakaraade weligoodba ha yaacyaacaan cilmiga halkaasuma loo sii fadhiyaa xisaabahan oo dhan may gaadhin iskumana dii karaan waa laynoo damdamleeyaa moogto cagta dharka laynoogu dhuftaa waxaa laynoo sheegaa wax kasta in la yaqaano cilmigii adduunka in lasoo wada koobay markaasaa rag fara badan oo dee wadaadaa amba cilmiga diinta wax ka bartay way istalbabaqeen marka xaggan lagaga dhuftay xaggan lagaga dhuftay xaggan lagaga dhuftay way istalbabaqeen waxaabay ka shakiyeen axaadiista qaarkood oo macnayaasha ay lahaayeen ayay ka weeciyeen amba aayaadka qur-aankaaba amba aayaadka qur-aanka ayaa ka mid a masalan waxaa ka mid a horena waa tii loo sheegay waxaa ka mid a calaamadaha qiyaamaha waxaa ka mid a yajuuj iyo majuuj halkeebay joogaan dee ilaahay baa yaqaana waxaa ka mid a dajaal oo soo bixi doona adduunkana wuu joogaa samada ka soo dhici maayo soona fuuri maayo adduunka guudkiisuu joogaa maanta waxaa ka mid a daabadii oo soo bixi doonto wax allaali waxaas adduunkay joogaan waxay ku leeyihiin adduunkii oo dhan waa la wada arkaye halkii buu joogaa dee xaqiiqadu waxay tahay warka gaala ay nagu tidhi adduunka waanu wada aragnay iyo warka ilaahay subxaanahu watacaala yidhi adduunkuu joogaa waxa labada runa laba la isbarbar dhigi karaba maba ahee laakiin haddii toodaba aynu u raacno wuxuunbaa runata ilaahay subxaanahu watacaala waxaynu rumaysanaynaa adduunka waxyaabo aan la arag inay jiraan adduunka waxyaabo aan la arag oo aan la gaadhi karin inay jiraan ayunba xaqiiqa marka cilmigan dub u heega dhaca cilmigan samadowdarka ah raawi uu sheegay yaanu ku dawakinin wayaclamu maa fi larxaam wamaa tadrii nafsu nafina ma taqaano maada tagsibu hadan beritoole waxay kasban doonto car waa ninka sheega car waa ninka sheega berito qofka waxaa ku dhici doona amba technolojiyad amba saynisyahan amba cir qaar samada u baxay amba dayax gacmeed car ha la sheego saacad kadib xalkaaga soo ahaan doono lama sheegi karo ilahay umbaa yaqaana wamaa tadrii nafsun maada tagsibu hadan berito waxay kasban doonto nafina ma taqaano nafina ma taqaano tawxiidkeena sheekh halis buu ku jiraa tawxiidkeeni iyo iimaankeenni halis buu ku jiraa halis wuxuu ugu jiraa nin gaaloo ku warramaya nin gaaloo ku warramayo indha sarcaad iyo walacwalac iyo waxoogaa aqoono lagu barxay ina tusay ayaa waxay halis geliyeen iimaankeenni iyo rumaynteenni basiid waa inaynu tusnaa aqoontooda aqoon ka weynayna jirto aqoonta aynu wax ka qaadanaana waa aqoonta ilaahi subxaanahu watacaala aqoonta ilaahay oo qayb ka mida uu inoo soo dejiyey oo ina tusaaya itaalka ibni aadamkuu leeyahay tan baa ka mid a wamaa tadrii nafsun maada tagsibu hadan beri toole waxay gala maaha toban sano kadib beri beri beri toole xaalkaagu siduu ahaan doono xataa geeri iyo nolol waxaad ahaan doonto garanaysa wamaa tadri nafsun waa qodobka shanaade nafina ma ogaa biayi ardin tamuut dhulkaay ku- dhulkaay ku dhimanayso dhulka ay ku dhimanayso nafina ma oga waa lagu hayaaminayaa uun haddii caawa nafta taadi ay noqoto oo lagugu talagalay inaad ku dhimato siberia iyo ruushka amba talyaaniga waad hayaamaysaa waan baa lagu taag waayaya wax kasta waa la fududaynaya ilamaa meeshii aad gaadhona fadhiisan maysid markaad gaadho baa lagaa dhufanaya macnu waa intaas qofna meeluu ku- ku dhimanayo ma oga lamana saadaalin karo saaxiibadin soo weydiiye waxaa tilaan bal waxaa noo sheegtaan goortaan u dhimanayno wax badan ma saadaaliyaan soo saadaaliyaan berita waxaa nagu dhacaya noo soo sheega ku dhi berita hore waxaa nagu aanu ka leexleexana dee yani dacfiga iyo itaaldarrada ibni aadamkaa lagu sheegay ma garanayaan waayo wamaa tadri wayunazilu lqaysa wayaclamu ma fi larxaam macnayaashaasay leeda guud saacaddu goortay dhacaysa lama oga calaamadaha laynoo sheegay laakiin ee roobku goortuu di'i doono lama oga waa la saadaaleeyaa imika macnaa ballaadhi marka waxaa lagu ballaadhiyaa roobkaasi wayunazilu lqaysa roobka ilaahay baa soo dejiye baa la yidhi ha soo macnaha ku jira waxa weeyaan waxyaabo fara badan oo roobkii la socda dadku ma oga roobka maxaa iman doona roobku markuu soo daa waxtarna wuu leeyahy waxyeelona wuu leeyahy inta waxyeelo soo oo ka iman doonta iyo waxtarinta ka iman doonta la garan maayo intuu doog soo saari doono lama yaqaano dooggaa inta manaaficadsan doonta lama yaqaano lakin ilahi subxana wa tacala wuu ogi wayaclamu ma fi larxaam caloosha dadka ku jira ee makhluuqaadka caloosha ku jira waxay ku dambayn doonaan waxay cuni doonaan waxay ahaan doonaan xaaladooda wamaa tadri nafsu nafina ma garanayso ma oga maada taksibu hadan beritoona waxay kasban doonto wamaa tadri nafsun nafina ma oga biayi ardin tamuut meel ay ku dhiman doonto ma garanayso meesha maxaa inoogu jira waxaa inoogu jira assalaamu calaykum aadkhulu sida sharcigahe waa sidaa haddaad tira assalaamu calaykum na waa okay bay idhaahdeen oo garaacitaanku halka adkhulu wuu geli karaa ficilkan garaacitaanku macnaheedu waa ma soo galaa waa falkii ma soo galaa assalaamu calaykum la raacin karaa waad horreysiin kartaayo waa ayo assalaamu calaykum waa hebeley waa la odhan karaa hagaagsan baab kayfa الاstئdaanu idan qaadashadu waa sidee xadaثana cabdالlahi بن abi shaybة qala xadaثanii yaحya بن aadam عan الxasn بn صاlح عan سlmة بn kahiil عan سacيid بn jubayr عan iبn cabaasi radي الlahu taعalى عanهuma qala اstأdana cmaru عlى النabiy slى الlah عalyه وsلم السlaam عlى rasuuli الlah السlaam عalaykum ayadkl cmar cabdالlahi بn cabaas سacيid بn jubayr wuxuu ka wariyey cabdillaahi bnu cabaas abdlaahi saciid bnu jubayr wuxuu ka mid yahay ragga taariikhda macaan leh ardaygii cabdillaahi bnu cabaas radia allahu tacaala canhu dadka ugu aqoonta badan cilmiga waxaa la yidhaahdaa alcaalim almuqri alxaafid alshahiid nisa la ysu raacaya waa nin caalima oo qur-aan ruuga yani xaafid alqur'aan oo qur-aanka akhriya oo xaafid ah oo shahiid ah ilaahay dartii loo dilay waxaa dilay xajaaj soo maaha xajaaj wuxuu u dilay dowladdii umoyinta inuu ku baxay shahiidna waa la yidhi fadligiisii qiimaha uu leeyana la yskuma khilaafin fadliga saciid ibnu jubayr la yskuma khilaafin nin caalimo oo baxriya ayuu ahaa khaalid ibn cabdillaahi alqasri ninkii la odhan jiray aa maqasheen inuu ninkii jaham uu dilay ayuha nnaas daxuu bidaxaayaakum fa inii mudaxin bijacd ibnu dirham ninkii yidhi ayaa soo dhiibay saciid ibnu jubayrna saciid ibnu jubayr laba baal buu leeyahay oo laba taariikhood buu leeyahay midna waxa weeyaan dhuxusha ay ka madowdahay midna cadceedda ay ka caddahay kuma khaalid ibn cabdillahi alqasri ninkii yani islaamka uu gargaaray ee taari wuxuu ahaa xaakima laakiin gacan dhiiran oo gacan kulul oo dheegiyacaba oo daaqiya buu ahaa waali buu ahaa laakiin wuxuu necbaa kuwa meelaha ka laalaabtay ee diinta wax ka sheeg sheega markaa ninkii yidhi wana meelaha jahamiyadta ninkii aasaasay waa ninkii gawrace gacantiisa ku gawracay haddana taasi waa taarikhdiisa fiican taarikhdiisa xunna waxaa ka mida waa ninka sacad saciid ibnu jubayr waa ninka usoo gacan geliyey xajaaj ibnu yuusuf ya xajaaj waa ninkii aanu waa ninkii xajaaj aanu ka dambeyn maalintii uu dhintay saciid ibnu jubayr maalintii uu dhintay waa qofkii ugu dambeeyey xajaaj uu dilo maalintii baa cudur lagu soo tuuray cabsi lagu soo tuuray hurda hurda la-aan lagu soo tuuray sidii buu ku dhintay weli ilaahay buu ahaa waa la isku waafaqa shaksiyad la yaab leh oo qiimo badan oo oo aqoon badan oo xaq jecel ayuu ahaa saciid ibn jubayr haddii ilahay keliga maalin baan ku sheekayn doonaa wuxuu ka wariyey cabdullaahi bn cabaas radia allahu tacaala canhuma inuu yidhi istaadana cumarun cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam cumar baa nebiga calayhi salaatu wasalaam ka we weydiistay inuu soo galo gurigiisa faqaala sidaba markaa weydiistay wuxuu yihi assalaamu calaa rasuuli illah waa salaan gaara rasuulka ilaahay salaana guudkiisa ha ahaato assalaamu calaykum nabadgelya guudkiina ha ahaato waa tii guud ayadkhulu cumar cumar ma soo galaa isagaa is sheegaya marka waa cumare cumar ma soo galaa waaba tii lasii weydiin lahaa waa kuma waa cumare ma soo galaa waa bu iswada raacay assalaamu calaykum ayadkhulu cumar cumar ma soo galaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam saaxiibna way ahaayeen saaxiib isu dhow na way ahaayeen dee geesna xidid bay ka ahaayeen dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam macallinkiisina wuu ahaa cilaaqo weyn iyo xidhiir weyn baa ka dhexeeya haddana waxaa qasaba albaabka inuu soo garaaco ama soo galaa inuu idhaahdo marka waxay ka tahay waxay ka mid tahay qaababka idan qaadashada waa xadiis saxiixa imaam axmed iyo abu daawuud iyo nasaa-i ayaa soo wariyey keyrkood waana xadiis saxiixa baabun wuxuu baabu yahay man qaala mandaa waa ayo mandaa kaasi waa kuma qofka idhaahda oo faqaala kii albaabka garaacayna uu idhaahdo ana yani qofka albaabka soo garaacay inaad tidhaahdo waa kuma qofkiina uu idhahdo waa aniga xaaladaasi waa sidee xadaثana abulwaliid qaala xadaثana shucbatu can moxamed bn munkadir qaala samictu jaabiran yaquul moxamed bn munkadir hore uga sheekaynay qaala wuxuu yihi samictu jaabiran waxaan maqlay jaabir bn cabdilaahi oo yaquulu leh ataytu nabiya sala allahu alayhi wasalam nebiga waxaan ula imi fii daynin ay fii sha'ni daynin dayn arrinkii oo kaana calaa abi aabbahay saaraa dayn aabbahay lagu haaban rasuulka calayhi salaatu wasalaam uula imi fadaqaqtu lbaaba markaasaan soo garaacay albaabkii faqaala rasuulku wuxuu uhi man daa ay man haada yaa garaacaya albaabka waa kuma faqultu waxaan ku uhi ana waa aniga waa tiina soo maaha waa anige qofku wuxuu doonaya codkayga gale ka dhiganta waa aniga waa aniga dee codkayga galebay ka dhigantay marka rasuulku wuxuu yihi ana ana ana ana kaannahu waxaad moodaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam karihahu ereygan ana rasuulku inuu karaahiyeystay wuxuu yihi jaabir bni cabdillaah rasuulka waxaan ula imi fii daynin dayn kaana calaa abi aabbahay saaraa waa garanaysaanoo jaabir waa kii aabihii geeriyooday dabadeetana waa kii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qisadii dheeradan ka sheekaynay maaragta waa tii dhex martay ee rasuulku wax taray ee gabadha uu guursaday ee dabeeta aabihii deyn lagu lahaa oo fara badan uu bixin kari waayba rasuulka calayhi salaatu wasalaam makaaluu ka rabay mise taluu ka rabay yuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uula yimi fadaqaqtu lbaaba albaabkii baan garaacay faqaala wuxuu uhi man daa waa kuma kaasi waa ayo waa kuma qofkaa garaacaya faqultu waxaan ku uhi ana waa aniga qaala rasuulku alayh salaatu wasalaam wuxuu uhi ana ana bimacnaa ana waa maxay ana waa maxay ana bay ka dhigantay ana ana kaannahu kariyaha waxaad moodaysa ama waxay ka dhigtay rasuulku inuu dhibsanaayo kelmadda ana la yidhaahdo anigu horta sideeda uma wanaagsanaa anigu dadka qaar marka sheekeynayaan anigu anigu waxaya waxaan anigu saameehi anigu iska sheekeeya maaragta waa shaksiya haqiila waa qof culus qofkaasi ma inkaris qofku hadduu saa kaa sheekeeyo si kasta ha wanaagsanaadee waa daalis waa in wax kale laga sheekeeyo lakin qofku hadduu isu kaa xayeysiiyo iska oona anigu caynkamaa sameeyaa anigu kama necbi anigu waxaaso kale lama yimaado anigaasaan idhi aniga ani kelmadda aniga la yidhaahda way xuntahay asalkeedu qofka shaksiyadaada halkaasaa la iska dhigaa qofka naftaada loogama sheekeeyo waa mid horta waxaa ka fiican bay yidhahdeen anaka anaka wadaraynta in wixii la qabanaya wadar laga dhigo wax la wada leeyahay taasaanay ku fiicantay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa jamac soo ma waa wadar marka salaada lagu jiray qofku ma odhan iyaaka acbudu ilaahu adaan ku caabudaya lama odhan ee waxaa la yidhi iyaaka nacbudu haddaadaa hadlaya iyaaka adigaanu ilaahay nacbudu ku caabudaynaa waa nafkii soo arki maysa wa iyaaka nastaciinu adiga ayaanu ku kaalmaysanaynaa marka waxaad dareemaysaa waxaa lahaa fardiyadu iyo kelikelidu inaanay wanaagsanayn jamaacada iyo wadartaa ka fiican wax wada qabsiga iyo wax kala qabsiga waxa fiican wax wada qabsigaa wanaagsan ta soomaaliya loogu taagin lahayna waa midaas ta muslimiin loogu taagin lahayna waa midaas dadku mar alle isu yimaadaan waxtarkoodu wuu bataa mar alle kala tagaanna waxtarkoodu wuu yaraadaa marka aniga anigadaasna faraa badan leh weligaa iska ilaali adiguna laftaada ha cajabinin qaacido qaado qaacido qaado qaacidadaasi waxa weeyaan ogow wanaagga intaad ka samaysay waa in yar in badanina way kaa tagtay wanaagga intaad ka samaysay waa in yar in salaad baad tukataa soo ma jiraan dadkaa salaad badani marka khayr badan baa kaa tegayo salaada waxbaad bixisaa waxaad bixisaa waa wax yar marka loo eego waxaad bixin kari lahayd haddaad labaat boqol kun haysataa labaatan bixisay maxaad bixin kari lahayd boqol kunba waad bixin kari lahayd dee rag baa xoolihiiso dhan mawraduugo bixiya mid baan ka soo reebin abubakar baa ka mid aha soo inaka sheegnay xasan ibna cali baa ka mid ahaa xasan ibna cali saddex jeer buu gurigiisa mariyey zero saddex jeer buu mariyey wax allaaliye wixii yaallay oo dhan uu wada bixiyey khalaas zero banaanka uu soo istaagay ya cid baa wax u baahatay dabeetana wuu damqaday wuu ishayn waayey dabeetana wax allaaliye wuxuu hayay oo dhan buu siiyey isagaa banaan soo istaagay saddex jeer marka haddaad wax bixisana waxaa jira dadkaa wax bixin badan baa jira haddaad hadal wanaagsan tahay qaar baa ka marka waxaad faa- waxaad aamintaa haddaad wanaag samayso wanaaggaaga uu kuu muuqdo wanaaggaad samaysay wuu ka yar yahay wanaagga kaa tegey wanaagga kaa tegey baa ka badan marka wax meelaad iska sheeg sheegtay maanaad isku ammaanto amba ammaan lagu ammaanaa meelad meelay kaa cajabiso ma taagnid haisma caashsiini faqultu waxaan ku dhaana qaala wuxuu ihi ana ana ana waa maxay ana ereygii ana rasuulka calayhi salatu wasalam ayuu dhadhansaday dabeete rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu diido wuu kahday saas waa lagu macnayey qaar waxay leeyihin rasuulka calayhi salaatu wasalaam muxuu u diiday dee hadigii bay khilaafsantay waa kuma waa hebel bay ahayd soo maha waa hebel assalaamu calaykum meesha way ka maqantay qaar waxay leeyihiin ana waxaa ku jirtaa yaro isweyneysiin baa ku jirta dee waa anigii la wada yaqaanay buu ku leeyahy waa anigii dee waa aniga markaad tidhaahdo magacayga uma baahnide waa la iska kay wada yaqaanaa weyaan macnaha dee maxaad iga weydiinaysa ciddaan ahay waaba anigii marka qofka qalbigiisa inay in yar oo isweynayn ay ku dhacdana waa la diidan yahay marka ana anadaasna inaku aynagu badan tahay haddii ilaahay ka dhigay aynu iska yarayna bukhaari iyo muslim baa wariyay waa xadiis saxiix حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة قال وحوري خرج النبي صلى الله عليه وسلم بريدة أي وحوري النبي عليه الصلاة والسلام وحو أصوبحي waa bureyda ibnu abi muusa marka aabbihii buu ka warinayaa cabdillaahi ibnu bureyda ayaa wuxuu ka warinayaa aabbihii bureyda bureydana wuxuu ka sheekeynayaa aabbihii abu muusa alashcari wuxuu hi kharaja nabiyu sala allahu calayhi wasalam ila lmasjid sida xadiisku siduu ahaa amba dhacdadu sahid buu soo tebinaya nebigu wuxuu soo baxay masaajidka waa abu muusa isagoo abu muusana yaqra'u qur-aanka uu akrinaayo wa abi aabbahayna yaqra'u lqur'aan muu odhan waa sidii loogu sheegay ayuu usoo tebinaya fa qaala wuxuu yihi man haada war ninkaa qur-aanka akrinaya waa kuma ninkan yidhi qofka idhahda man daa ee baabku baab u ahaa soo maha waa aya kaasi rasuulku wuxu uhi man haada warkaasi waa kuma ninkaa qur-aanka akhriyaya faqultu waxaan ku yidhi ana burayda juciltu fidaaka cafwan waa burayda juciltu fidaaka waxa halayga kaa yeel yani halaygu kaa furta eh فقال وحوري قد أعطي هذا كم وحال سيي مزمارا من مزامير آل داود عض يلحن عضتك آل داود كم ذا يا لسي من أدعد معان بوها من أدعد معان قرآن كمرك وآخر يسعى ولا شمبرها يستاقى شمبرها صوتات أنا وانا أقونتس يعني لها عدكس وأدعو ونكسنا أدعو عدتها بوها مركا rasuulku alayh الsalaatu wasalaam dee wuu ammaanay wuxuu ku ammaanay codmacaanaan waa hibo ka mida hibooyinka ilaahay subxaana wa tacala uu bixiyo hore ninkan sheegnay codmacaanaantu waa hibo ka mida hibooyinka ilaahay uu bixiyo waa yahay marka man haada aynu uga jeednaa meesha qofku odhan karaa qof wuxuu ku odhan karaa man haada warkaasi waaya wuu odhan karaa ceeb maaha baabun ida staadana faqiila udkhul bisalaam haddii qofku idan weydiista cid guri ma soo galaa uu ku idhaahdo oo faqiila dabeete lagu idhaahdo hee udkhul bisalaam badbaado ku soo gal nabadgelyo ku soo gal intaa la isu raaciyo حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي جعفر الفراء عن عبد الرحمن بن جدعان قال كنت مع عبد الله بن عمر kuntu maca cabdilaahi bni cumarin waxaan la joogay cabdilaahi bni cumar baan maciisa ahaa faista'dana calaa ahli beytin faista'dana waxa uu ogolaanshiye weydiistay calaa ahli beytin dad guri joog guri buu yimi yacni faqiila waxaa lagu yihi udkhul bisalaam soo gal udkhul bisalaamin badbaado ku soo gal faabaa wuu diiday an yadkhula calayhim inuu usoo galo wuxuu diiday kelmadda udkhul bisalaam udkhul been la idhaha soo maha bisalaamin tinbuu ayuu ayuu diiday bisalaamin maxaa looga jeedaa ya bisalaamin maxaa looga jeedaa ya maya waxay yidhaahdeen waa la macneeyo culamada qaar waxay yidhahdeen waxaa looga jeedaa kelmadda bisalaamin wuxuu u diiday udkhuluuha bisalaamin aaminiin ahlu jannaha lagu idhaahdaa waa aayaddii qur-aanka ahlu jannaha waxaa lagu odhanaya udkhuluuha bisalaamin aaminiin idinkoo badbaado ku soo gala markaa meel badbaado dhammaystiran lihi ma jirto jannada mooyaane markaa nooc lagu jeesjeesaya jannadii oo kale oo ama lagama dhigaayo oo kale jannadii gurigu inuu yahay oo kale taasuu diiday yacni macno weyn oo meel loogu talagalay baa meeshii meelaan ahayn ayaa loo isticmaalay markaa taa wuu diiday ba culimada qaar yidhahda udkhuluuha bisalaamin aaminiin taasuu ayuu u fahmay in xadiis in gurigii loo isticmaalayo marka qur-aankana had iyo jeer dacaayad iyo sheeko caadiya looma isticmaali karo dadka qaar baa markay meelaha fadhiyaan qur-aanka ama la isku dacaayadeeyaa ama lagu kaftamaa ama maaragtay wax lagu sheeg sheegaa fii baadi axyaan dadka lagaga qosliya caayid baa arrinkaa badan caayid alqarni arrinka aad buu u yaqaanaa xoogaa la wadaya de aayaad qur-aanaba ugu dhex hagaajinaya marka qosol baa ku jira meesha qur-aankana qosol looma soo dejin udkhuluuha bisalaam uu diiday marka qaarna waxay leeyihiin gabadhu shardi bay ku xidhay bay idhahdeen markay tidhi soo gal cidda tidhi maaragtay udkhul udkhul bisalaamin gabadh bay ahayd marka shardi bay ku xidho guriga waxaad kusoo gashaa bishardi salaam haddii badbaado xaggaaga laga helaya soo gal marka wuxuu leeyahay dee ibni aadam baan ahayo wax kasta adduunka way ka dhici karaane bilaan shardigaa ka soo bixi waayaa marka waxay ka dhiganta markaa shuruudda la yskama galo iyo ballanada iyo ballanada iyo shuruudda waa la iska ila lama galo haddii aadan hubin aad kasoo baxayso lama galo weligaa ayaan lahaa ballanna ha iska gelin shuruudna ha iska saxiixin weligaa ayaan lahaa marka dee shardigaasuu eegay shardiguu qiimeeyo dee shardigaa ma ma kama soo bixi kale ka dhigan faabaa wuu diiday marka ma wanaagsan in la yidhaahdo udkhul bisalaam udkhul bisalaam in la yidhaahdo ma banaano waay baabun annadaru fi dduur guryaha in la eego lasoo qooraansado gurigaa doonaysa inaad soo gasho inaad sii eegto adigaan sooba gaadhin dee aan sooba garaacin xadaثana أyub بن سulaymaana qaala xadaثanii abu bakr بn abi uways can sulaymaan can kasiir bn زaydi can اlwaliid bn رabax ana aba hurayraةa radia alahu taعala canhu qaal qaala rasuulu الlahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi إida dakala اlbasaru aragu hadduu guriga soo galo falaa idna ogolaanshiye ma jiro qofka saasina yani yaan loo ogolaanin yaan loo ogolaan waa xadiis daciife bartaa ku dhaaf xadaثna mحamed بن kaثيir qال أخبرna سفyاn عن أbي إسحاq عن mسلم بن نdayr qاala اsتأdن رaجuل عalى xudayفة wuxuu hi xudayفة ninka la yidhaahdo ayuu nin ka dalbaday gurigiisa inuu soo galo faطلca wuu soo qooraansaday wuu soo qoordiinleeyey wa qaala wuxuu hi adklu ma soo galaa hadda waabu arkaaba ma soo galaa waanu arkaa ma soo galana u ku leeyay qaala wuxuu hi udkl soo gal adkhulu ma soo galaa qaala xudayfa wuxuu yihi amaa caynuka faqad dakhalat dee indhahaaga waabay soo galeen buu yihi amaa caynuka indhahaaga miyaa faqad dakhalat waabay soo gashay guriga amaa istuka gadaashaada iyo dabadaadina falam tadkhul may soo gelin ilaa qofka gacmahaiyo lugahaya dabada wax kuma arkay wuxuu wax ku arkaa waa indhaha soo ma gargaraaca albaabkuna macnihiisu waa aragga iyo indhaha marka haddaad sooba gashay dee waxba kuma dhinne dee iskaba soo gal buu yihi maxaa hadhayba wa qaala rajulun nina wuxu uhi wa waa xasan afarkaasi wa qaala rajulu yani wuxuu la macneeyey xadiiskii inamaa jucila alistiidaanu liajli الnadar rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam idan qaadashadaba waxa loogu talagaloo loo sharciyeeyey waa aragtida bimacnaa haddii dee aragtida meeshiiba ay timaado dee istiidaanba looma baahna bay ka dhiganta wa qaala rajulu nin baa wuxuu hi asta'dinu calaa ummi hooyaday idan qaad ma weydiisan karaa guriga hooyaday ama qolka hooyaday markaan gelayo miyaan soo galaa mise dafun baan iska idhaahdaa qaala wuxuu ihi in lam tastaadin haddii aanad idan weydiisan oo albaabka aanad soo garaacin ra'ayta maa yasuu'uka wax ku xumeeyo aanad jeclaysan ayaad arki doontaa horeyna usoo maray xadaanaa muusa qaala xadaanaa abbaan ibnu yaziid qaala xadaanii yaxya ana isxaaqa bna cabdillaahi xadaahu can anas bni maalikin ana acraabiyan anas bni maalik baa radia allahu tacaala canhu u sheegay ana acraabiyan nin reer baadiyaahi ataa uu yimi beyta rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga gurigiisii faalqama caynahu ishiisii wuxuu ku tuuray khusaasata albaab jeexjeexii albaabka yusaa u geliyey ishiisii kaanama ishii inay tahay wax saamee loo gelinayo yacni araggeedii buu geliyey meesha wey alqama alqamahu xajaran dhagax buu liqsiiyey baa la idhahdaa alqama uu liqsiiyey markaa yani waxaba liqaysa lama geliyo gudaha waa sidaas marka ishiisii buu geliyey jeexjeexii albaabka yani halkii dalooshay buu ka egay faakhada sahman rasuulku wuxuu soo qaaday leeb aw cuudan amba qori muxadadan la fiiqay fatawakhaa alacraabiyu ninkii acraabiga ahaabaa isbambaaniyey oo waxa weeyaan markuu arkay dee waxaa ku soo maqan ayuu meesha isha kala baxay liyaqfa'a cayna alacraabiy sidaa ninkii wuxuu rasuulka calayhi salaatu ama wacta fatawakha alacraabiya waxa uu la eegtay uu la raaraadiyey alacraabiya ninkii reer miyiga aha rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo qaatay qorigii amba leebkiio markaasaa wuxuu la eegtay ishii meesha ka soo jeeday fa dahaba dabeetna ninkii waa tegey amba dub buu uga baxay qaala wuxuu yidhi amaa inaka haddii adigu low sabatta haddaad taagnaan lahayd oo ishaad meeshaa u dayn lahayd la faqa'tu caynaka ishaan kaa ridi lahaa ishaan hee kaa ridi lahaa oo ninka arkay dee waxaa loo soo xamxaamanayo ayuu ishii meeshii kala booday dabeetna ma dee idanqaadkii baa dhaco rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu usoo galayoo rasuulku wuxuu ku yihi markii aad isweegeysay haddii aanad isha meesha kala bixi lahayn isha waan kaa soo tuuri lahaa marka laga yimaado sharcigeenna inay khilaafsan tahay dee edabdarraa ku jirta edabdarraa ku jirto macnaha ku jira qofku inuu saa gurigu u eegaa waa maxay macnaha saa inuu guriga qofku u eego saa waxaa ku dhexjira bartaa uu ka eegaa macnaha ku jira waa maxay xataa gurigaaga aan la ogolayn inaad saa u eegto rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ninku haddii uu safro oo safar uu ku maqan yahay oo dabadeetana uu soo laabto safarka uu imanayo haddaad magaaladii habeen kusoo beeganto gurigaagii ha tegin gurigaagii ha tegin wax kasta waa suuragale gurigii ha tegin maalintii uun kaalay maalintii uun kaalay shaydaanka wax isku wadaadin kara soomaa maxaa la dhowrayaa waxaa la dhowrayaa qofka ishiisu waxaanay jeclaysanin inay ku dhacdo marka khaadirkii ibni aadamkaa la eegayaa guriga gudihiisa wix yaalay baa la eegayaa marka maalintii uun kaalay gurigaagii haddii markaad halkaa istabtaad marayso cadceeddu ay kuu dhacdo albeerka iska tag dee imika waabay kala kacdo telefoonka waan soo socdaa gabiley baan marayaa baad leedahay moogta imika de waa iska caadi waaba laysa soogi ama fale isku berihii buu ii go-an yahay waxaan idinku soo beeganahay koob iyo tobanka laakiin qaarkiin baan isticmaalin qaarkiin ma mobilena isticmaalin whatsappnaan isticmaalin iyo facebook toona oo iska soo sharci ahaan waa iska caynkaa qofku xilliga hadduu kusoo beegan gurigiis meelahaagaa iska qabo waxa la waxa waxaa loo jeedaa uun kala daadsanaanta iyo qaabdaraanta guriga qofka inuu kusoo beegno ayaa loo diidan yahay rasuulka calayh salaatu wasalaam dee xadiista qaar waaba kusii macnaysa gabadha usii diyaargarowdo oo maarata xadaثana cabdullaahi ibnu yaziid qaala xadaثana shucbatu can caطaa bni dinaar can camaar ibni saciid qaala qaala cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu man mala'a caynayhi min qaacati beytin qabla an yu'dana lahu faqad fasaqa man qofka mala'a caynayhi indhihiisa ka soo buuxsada indhihiisa ka buuxsada amba labadiisa indhood ka buuxsada min qaacati beytin guri gundhadii amba guriga guradiisa ka buuxsada ka aad u eega qabla an yu'dana lahu intaan loo ogolaan faqad fasaqa faasiqnimuu la yimi daacadii ilaahay wuu ka baxay ninkaasi waa daciif asarku laakiin macnihiisu waa saxiix waa munqaic sanadkiisu laakiin macnihiisu waa saxiixo maadaama ay qofka ay bannaanaatay qofka sidaa qofka usoo eegay isha in laga rido oo ishaasina hadur ay tahay waxaad garatay waxa uu samaynaya dembi inay tahay dembigana waxaa laga qaadaa faasiqnimo waa la fahmay soo maa macnaha يعني إيش قفك وقالي وكنتن هلاد يعني هين خمسين من الإبل كنتن هدي اللي يريد قفك برتا كاسو يقول إيش بش كسي وهدي إيش وأي كسر دعوة فلو جملها إيش محا حلالي ودم يوقفك قال سوما فاسق نمدنا وامحي فاسق نمدنا وحويان وقفك دم بوين سمايا إذا قفك سوا فاسق خمري بوعبا وفاسق مرخاتك دم قالوا وتارك الصلاة في بعض الأقوال qaarna taariku salaadka baday gaal baa la yidhi soo maaha qaarna waxa dhan gaal maahee waa faasiq dee dembiyada waaweyn wax buu xantaa wax buu caayaa dunuubta noocaasoo dhan faasiqnimaa laga qaadaa qofka xanta lagu yaqaano markhaatiga ma gelaya xaaji qofka xandaa waxa wey dadku xooluhu dadku xooluhuna maxaa la waa maxay daaq dadkuna waa xandaaq buu ku leeyahy waa waa waa ma ogti waa waa la xalaashanaya ya xooluhuna aha waa cawsdaaq dadkuna ha xooluhuna waa jeeda daaq dadkuna waa xandaaq bay yidhaahdeen markaasay xalaash ugu tahay dadku dee xooluhu inay iska daaqaan dadkuna de way isdaaqayaan waa iska caadi majaalista lagu hagaajiyaa qofkaad ku taqaana xanta inuu ku badan yahay markhaati haddii lagu soo qabsado waa dadafeenaysa waxaad leedahay ninkaas markhaatiga ii geli maya aniga waayo waa la yaqaana dadku xantaa macruuf majaalista laisu yimaado dee ma ninkaas dhaanaba maxaanu isdadafeynaa iskuwada mid baan xanteenu ciiday ka badantahay waayahay man malaa caynay markaa waxaan uga jeedaa faasiqnimadu waxay ku timaadaa dembiga waa weliba gaar ahaan dembiyada waaweyn qofkana ishiisii waxaa waxaa baneeyey inaanay ahayn wax mubaaxa amba wax yaroo dembi yaroo saqiiraa waad garato waa dembi weyn ninkaas wuxuu sameeyey xadaثana isxaaq ibn اlcalaa qala xadaثanii camr ibn اlxaarif qala xadaثanii cabdullahi ibnu salim can muxamed ibn اlwaliid qala xadaثana yaziid ibnu shurayx أن أبا حي المؤذن حدثه وهو الشيخ أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه إن مولى ثوبان وأشيغي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يري لا يحل لامرئ مسلم وكا لا يحل ومحل لها وأدن بها دو سميانا أن ينظر إلى جوف بيت قري قنددي سئنو إياغو حتى يستأذنه ilaa idan uu weydiisto marka xalaal u kuumaha haddaad laakiin aad samaysa maxaad ku dhacaya dee ribadu waa xaaraan xalaal kuumaha bay ka dhiganta marka xalaal kuumaaha qofka gurigiisa gudihiisa iyo gundhadiisa inaad eegto xataa yastaadina ilaa uu ku ogolaado fain facala hadduu sidaa sameeyo faqad dakala waabuu soo galayba gurigii adigoo banaanka jooga haddaad gurigii saa u wada egeegto halkaa aad ka fiirfiiriso waxay ka dhigan tahay gurigii waxaad soo gashay idan la'aan taasina waa dembi walaa yaumma qowman qofna dad yaanu tukan yaanu tukin fayakusa nafsahu bidacwatin duunahum xataa yansarifa oo duco gaara aanu ducaysanin xasan bayna tukiyey marka salaadii markuu tukiyey buu ducaysanayey mise uu iska ducaystay keligii ya si wayna kaana nagu darin taasina ma banaana wixii aan ka ahayn adkaarta dee salaada ku dhex jira salaada adkaarta ku dhex jirta badankoodu qofkaa khasanaya allahuma baacid bayni wa bayna khataayaya kama baacadta bayna almashriqi walmaghrib allahuma naqinii min adunuubi walkhataaya kama yunaqa thawb alabyadu min addanis qofkaas kaga hadlaya waxa weeya waxaa loo jeeda taasi waa ducadii ka mid ahayd salaada laakiin waxaa laga hadlayaa ducadii taa ka baxsanayd ee dadka u ducaynayey inaanu keligii isku koobin ee dadkana maaragtay ula wadaajiyo taasina ma wanaagsana ila ninku waa hogaamiyey salaada ninku tukanaya waa hogaami uu ku hogaaminaya salaadii baan uga dambayna salaadeeni baan u dhiibanayay allahu akbar allahu akbar samica allahu liman xamida waa la daba socda waa hogaamiyaheeni marka hadduu keligii munaafacaadka iska qaato sadee maanta adduunka waxaa ka tagan muslimiinta waxa haysto idinka arkaya saasay wadeegaan muslimiintiyo gaaja wada baktiyayaano ki iyagu meesha ay keenaan baa iska cunaya sakaraad iyaguna waxba kuma noola waa hogaamiyihii bartan bay ka bilaabmaysaa hogaamku wuxuu ka bilaabmayaa salaada qofka salaada hadduu khiyaameeyo wixii ka yarna wuu khiyaameynaya oo madaxweynenimada iyo salaada salaadaa weyn salaada ayaa weyn abubakar markii la isku qabsaday dadka qaar ay ka murmeen shiicadu ay ka murmeen waxa weeyaan khilaafadiisii iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu uga dambeeyey maamulka rasuulka alayhi salaa cali bna abi daalib baa meel loo ka soo qabtay oo ilaahayba aanu hadalkaba ku dhibin wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakr diinteennii buu ku aaminey miyaan adduunkeenna ku aaminahayn oo diinta adduunka yamaa qaalisan diinta qaalisan labada sidee buu diinta ugu aaminay waa salaadii abubakr radiallahu tacaala canhu rasuulka oo nool buu rasuulku ui dadka abaabakradkii muruu abaabakrin falyusalli binnaas abaabakr amra oo dadka waxaad ku tiraa abubakr oo dadka salaada tuki maadaama uu salaadeenii ku aaminay adduunkeenana wuu ku aaminaya bay ka dhigantay marka madaxtinimada inala weyn ee macnaha weyn noo samaynaysa soo loo wareegayo waxaa ka qiimo badan imaamnimada salaada ka qiimo badan marka qofka salaadaada ku aamini weyday ninka salaadaada ku aamintay inta waad ku aamin karaysa waay ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف ولا يصلي وهو حاق isagoo maaragtay kaadi ay curayso amba saxara ay haysana oo ay curaysana dadka yaanu tukanin amba yaanu tukan qofku xataa yatakhafafa ilamaa iyagu soo fududaanayo waxa weeyaan waa naxariis ilaahay subxaanahu watacaala iyo taysiir uu ina siiyey haddii salaaddii la galo mata kaadiya si xun kuu qabato khushuucdii waad ilaawaysa intaad kaadidii isla baaxadegaysaan aad celinayso aad xanuunkii adkaysanayso ayaa salaad ba ku dhaafaysaa khushuucdeeda waxaad sugaysaa assalaamu calaykum ta moogta markaasa xataa imaamkii baad karaahiyaysanaysaa intaad imaamka raahiyaysanaysa waaba intaad ducaysan lahaydba ilan salaadda waa lagu raaxaystaaye qofku salaadda wuu ku dhex nafisaa wuu ku dhex ducaystaa wuu ku dhex degaa adduunka wuu ka tagaa xisaabo kaloo akhira ayuu galaa inkastoo dee inuka xisaaba addunyaan ku xisaabino salaadda laakiin sida caadiga ah salaadu waa meesha qofku uu kaga kaga raysto dhibta adduunye iyo qaylada iyo rafaadkeeda xaalad kale qofku gelaya marka haddii qodax ay kugu taagan tahay oo kaadi xun ay ku hayso intaad inta is haysataan kaadidii iyo xanuunkeedii iyo dulqaadkeedii oad leedahay niyo salaaddii wuu dheereeyey oo niyo qiraa'adii wuu dheereeyey aada leedahay maqsuudkii salaadaba waxa weeye waad iyo ujeeddadii salaadaba waad sheegaysaa marka maxaad samaynaysaa iska tag salaadda aanu tukanay suuli iska soo gal iska soo weysayso xataa haddii la doono jamca ku dhaaf xataa jamca ku dhaaf saddex xaalo haddii la isu geeyo waxaa kuu soo baxaysaa jamaca salaada jamaca ahi marka xaaladeedu ay ugu adag tahay inay tahay fardu kifaaya aanay fardul cayn ahayn waajib cayniya inaanay ahayn waa ko mid waa tankan ku sheegayo haddii kaadi ay xoogaa ku hayso ay ku curayso xaaqin waad iska tegaysaayo suuligaad gelaysaayo haddaadna salaadii oo laga baxay baad keligaa tukanaysa mid qodobka labaadna waxa weeye haddaad soo cunto toon iyo basal haddaad soo cunto haddaba waa xalaal labaduba waxoogaa afkaaga ay waxoogaa kasoo uraysa toontii iyo salaadii gurigaaga iskaga tuko muslimiinta ha dhibine muslimiinta ha dhibine ku tuko gurigaaga afkaaga hadday wax ka soo urayaan oo dadku ay kahanayaan maxay tilmaamaysa taasina ilaa xadka ay leeg tahay salaada jamaacadu saddexaadna waxa weeyaan adoo waxoogaa soo shaqeeyo yaro gaajoonaya ayaa beriiskii lasoo dhiga salaadiina waa la aqiimay maxaad samaynaysaa waxaan ku uhi waad ka cuduranaysaa ya markaad ka noolaato ee gaajada aa meel kala tagtaan baad salaaddii tegaysaa xataa salaadda jamacada halaga baxo wanig idinka sheekey mala sheekhina sheekh cismaan sheekh ismaacil xuseen allah xafidee ayaa waa waayada ka mid a haddaan da idin sheego waxa odhanaysa ninku weynaadee sagaashankii ayaanu sheekha ugu tagnay rabaso aniga nin kale oo dhalinyaraah wuxuu dhigaya xilligaa tafsiirka iyo tafsiirka iyo saxiix albukhaariga marka anaku magaalo kaloo isagoo raba suu deganaa markaa daroor baanu ka tagnay oo waanu ugu tagnay magaalada berigaa wuxuu noo soo dhigay tafsiir mustalaxa iyo iyo alusul min cilmi usuulka iyo qayb tafsiirka ka mid a iyo qayb bukhaariga ka mid a dabadeedna niman dhalinyara baanu iska nahayoo bahal busaarad la yidhaahdo meeshuna dee waa qaxoontigii waa garanaysaa meel fiicanna kumanaan tiirsanayn bahal busaarad la yidhaahdo iyo waxlaan baa ka jirta meesha marka subaxii baan u nimi ilaa sideedii meelaha ilaa afar cashir buu iska dabageli jiray salaadii duhur bay gaadhay marka reer rabas way garanayaane qaxoontiga marka laga yimaado xagga ugu soo magaalada xoogaa baa udhexeeyey markaan soo soconay sheekuna de wuu iska laangaraynayaayo waan iska daba soconaayo salaada markaan soo galay magaaladii markaan soo gaadhnay ayaa salaadii la galay markaasaan hoosta talaabada ka xadnay labadeedi sooryaadhin jooga markaan indhaha iyagu arkaayo waan deelka osanahayo manaanaan soo quraacan qadina meel looguma ballansanaa dabadeedna wuxuu war heedhaha waan arkaayo xaaladdiinu ma wanaagsane hudheelkan kala wadee sheekh salaadii mise salaada lagu jira maaha salaadii waan huba markaa waa la galay waa la aqiimay masaajidka xugeyr buu noo jiraa wuxuu hi gala gala hudheelka baan idinku hudheelkan gala ha hudheelkan gala xadiiskii markaa idaa uxdirat idaa uqiimat asalaatu wa uxdirat alcashaau fabda-uu bilcashaa'i maalintaas ay igu horreysay xadiiska mana ilaawin maalinta kadib leanno dhacduu ku moogtay ayuu ku aaday moogtay ma ilaawis hudheel saan galo laba wasadoo hilib aan cunayoo laba wasadoo ka ka macaan hilib iyo cunto ka macaan weligii yaa lahay dee malaa baraka barakada sheekuna way la socotay ilaahay dembigiisa ha dhaafo macnaha xaaladaasina maxay kuu tilmaamaysaa ee gaashow baanan dhibanahayn dee haddii salaada aanu tagnanu soo tukanno dee annakoo nool baanu ka soo bixi lahayn salaada hudheelka waanu iman lahay laakiin rasuul sheekhu wuxuu fahamsan yahay macnaha xadiisku waa noocaas saddexdaa adigu isu geeyo maxaa kuu soo baxay ha doondoon markaa adigu waxaad aad ka yeeliso wadaadadan moogta ee la soo boodaya ka dhigaya bikelimatin waaxida jamacu waa waajib waa la isku khilaafsan yahay waa sunne waa fardu kifaaya waa waajib aniga waxaa ila quman inuu yahay fardu kifaaye waana siduu qaba ibnu taymiya raxmat ullahi caleyh baaban wuxuu baabu yahay fadlu man dakala baytahu bisalaamin qofka gurigiisa badbaado ku gala gurigiisa badbaado doon iyo nabadgelyo doon ninka gurigiisa isaga dhex fadhiya xadaثana هisham بن camaar qala xadaثana صadqة بن khalidi qala xadaثana abu xafsin qala xadaثana abu xafsin cثman بn abi اlcaatika qala xadaثanii sulayman بn xabibin اlmuxaaribi أنه سمع أbا مامة قال inuu yihi قال النبي صلى الله عليه وسلم نبgu wuxuu yihi ثaلاثة صدح كلهم dhammaantood ضاaمن على الله ilahay agtiisa damaanad bay ka haysaan badbaadintoodu xagga ilahi سubحaanaه وataعaلى ay saaran incاaشha qofka saddexdaas mid ka midihi incاaشha hadduu noolaado kufiya waa lagu filaadaa وain maanta hadduu dhintana dakhala الجaنaةa جannada ayuu gelaya incاaشha hadduu noolaado kufiya waa la deeqaa oo ilaahay baa deeqaya ilahay wuxuu ka deeqayaa walwal iyo walbahaar adduunyo arsaaqadiisu ilahay bay subxaanahu watacaala saaran tahay fitnana qofkaasi wuu ka badbaadaya wain maata hadduu dhintana dakhala janata jannada ayuu saddexaas waa maxay man dakhala baytahu bisalaamin qofka gurigiisa u gala badbaado fitnaa dhacday muslimiintii baa islaysay xumaan baa la isugu baxay dembi baa la wada galay dadkii yani shay xaalad dembiya ayaa dalkii o dhan caam ka dhigtay way faaftay gurigiisu fadhiista dembiaan waxba ka qaban karahayn dadkii baa xumaan isugu baxay dadkii baa waxyaabaa xafladaha la sameeyey imanka iyo waxaan la yidhahdaa xusaska la xuso maanta oo idinkaakii xaalku cay ku yahay xusaska laynoo sheega maanta ee dee maalmo baaska ku ku calaamadsan ee laysu soo wada baxo maxaa dhaca maxaa dhaca munkaraad baa dhaca munkaraad baa dhaca marka xaaladahaasoo kale qofku inaanu u soo bixin isagoo munkarkii xumaanta diidaya gurigiisa oo fadhiiso fa huwa daaminun cala allahi subxaanahu watacala qofkaasi ilahay buu damaanad ka haysta waman kharaja ila almasjidi qofka masaajidka u soo baxa ee salaad doonaya oo salaad mooyaane wax kale aan usoo bixin istusiyo ha lagu arkayo xisaaba noocaasi fa huwa daaminun cala allah waman kharaja fii sabiili illah ilaahay jidkiisa qofka u baxa jihaadka u horeeye ilaahay dartii qofka u baxa ilaahay dartii usoo jihaad litakuuna kalimat ullaahi hiya alculya qofka u baxa ee naftiisa u bixiya wax ka dambeeyo la bixiya ma jiraane fa huwa daaminun cala allah xadaثana muxamed ibnu muqatilin qaala akhbarana cabd اllah qaala akhbarana bnu jurayjin qaala akhbaranii abu zubayr anahu samica jaabiran jaabir bn cabdilaahi wuxuu ka maqlo yaquulu leh idaa dakalta calaa ahlika reerkaaga haddaad u soo gasho fasallim calayhim salaam assalaamu calaykum ku dheh taxiyatan min cindi illaahi mubaarakatan ayiba sallim calayhim taxiyatan waxaad salaantaa ku salaantaa salaan min cindi illaahi xagga ilaahay ka timi oo mubaarakatan barakaysan oo khayrkeedu uu badan yahay oo ayibatan wanaagsan qaala wuxuu yidhi ninkaa ka warinaya waa abu zubayre maa ra'aytuhu u malayn maayo ilaa yuujibuhu inuu waajibinayo salaanta mooyaane wax kale u malayn maayo ama waxaad tidhaahdaa qaala jaabir wuxuu yidhi maa ra'aytuhu ilaahay uma arko ilaa yuujibhu inuu nagu waajibiyey mooyaane qowluhu hadalkiisu waidaa xuyiitum bitaxiyatin haddii laydinku salaamo salcan faxayuu biaxsana minhaa mid ka wanaagsan ku salaamo u celiya aw rudduuhaa ama tuu idinku salaamayn assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmat ullah waa biaxsana minha waa mid ka fiican assalaamu calaykum waraxmat ullah buu ku yidhi wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu siyaado ku dar laakiin hadduu dhamaystiraba ka warran assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu xaggaad qaban dee aw rudduuha ama wuxuu ku yihi assalaamu calaykum adna waxaa tihi wacalaykum assalaam waa tii annaka inoogu badan salaamu calaykum waxaan dee ninka waxaan salaama calaykum salaama calaykum waa qalad ya salaama calaykum waa qalad maxaa saxa assalaamu calaykum assalaamu calaykum salaama calaykum macna alla macna leeda ma jirto salaama calaykum way soomaaliyowday moogti casharka insha allah waa lagu qoraya wax wanaagsan baa doonaysa moogti laakiin waa saxaysa waxaad leedahay maanta laga bilaabo assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa saas isna wuxuu uhi wacalaykum assalaam wacalaykum assalaamna ma hadde wacalaykum assalaam soo soo waxaysa salaamu calaykum calaykum assalaam salaamtaas meesha ma taalo waa ma wacalaykum assalaam ma wacalaykum assalaam waayo marka assalaamu calaykum buu yihi wacalaykum assalaam way kugu filanta laakiin maxaa ka fiican ku darbadh waraxmat ullaahi wabarakaatu waayo baab إda lam ydkur الlaha cinda dkuulihi اlbeyta yabiitu fiihi shayطaan إida lam yadkur illaha qofka haddaanu ilaahay xusin cinda dukhuulihi اlbeyta guriga markuu soo gelayo qofka haddaanu bisinka ugu yaraan qabsan bismi اllahi الرaحmaan الraحiim ducada ha dambayse bisinka maad ilaaweysaa bismi اllahi الرaحmaan الraحiim saal baa kuu soo gelayso bisinka haddaanad qabsan xaalku maxaa dhacaya talow xdثna khليفة qال xdثna أbو cاaصم qال xdثna بن جurayج عن أbي الزبير عن جاaبر أنhu سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول jاaبر wuxuu mqلay نebiga oo leh إdا dakل الرaجuل beyته qofku hadduu guriga soo galo fadakر اللaha عaزa وaجل عinda دkخuulihi dabeetee ilaahay uu xuso u magaciisa soo qaado markuu gelayo albaabka وacinda طacaamihi iyo cuntada markuu cunayna cuntadiina bisinka u qabtaa qaala الشhayطaaن shaydaanki wuxuu idhaahdaa laa mabiita lakum walaa cashaa habeenkaasi shaydaanka waa habeen madow buu u yahay meelaa seexataana ma jirto oo ku baridaan waxaa cuntaana ma jirto gaajaa baktiyaysaan shaydaanku wuu kula socdaayo waxaad qalataan waxaad qalataan buu ku faidaysanaya gurigii baad dhubuq dhubuqdahaad ka soo gashay bisin la-aan wato ninkaas dhaxanta habeenkaa waad waad soo hoysay ninkaa habeenkaa shaydaankii gurigaagaad soo gelisayo dhaxantii iyo guurihii iyo juubihii waad ka soo xareysay oo guduhu ninkaas horta ku jiraa bulogo shaydaanka habeenka gurigaaga ayuu ku jiraa adigoo sheekaynayaad balkeena qadadii cashadii waad kaga bilowday cuntadiina waa diyaar ninkaasi waad casuuntayoo waanuu casheeyey waanuu seexday gurigii dabadeed guriga shaydaankii hurday wax ka cunaayo ka warran shaydaankii gurigaagii aad keentay waxna uu ka cunaayo maxaad iskaga celinaysaa waidaa dakala haddii qofku gurigiisa uu soo galo qofku guri qofku guriga markuu soo galo oo marka albaabka aad soo galaysa bisinka aad u qabato marka cuntada aad bilowda bisinka aad u qabato habeenkaa cuntana ninkaas banaan ku yaallaa banaanka fursidiisu waa banaanka gaajana habeenkaa uu bakteeya haddii laakiin marka guriga aad soo gelayso aad tidhahdo bismi illaah dabeetaad cuntadii iskaga bilowdo cuntadii wuu kula cunayaa banaankana wuu seexanaya banaankana wuu seexanaya haddii aad tidhaahdo bismi illaah aad gurigii aad ka soo gasho maye cuntada bisinkanu qabana inta badan inta badan cuntada bisinkanu qabana laakiin guriga soo gelitaankiisa bisinka uma qabano waad ka soo gashay gurigii ninkiina waa kula socdaa uu kaa fadhiista uu ku quudayaa moogti inta yareed baa lagu keenay cashada yareed baa lagu keenay halkan buu soo fadhiisanaya dabaate bismi illahi raxmaan raxiim gurigii wuu joogaa laakiin ninkaas habeenka waxa muu cunin gaashu kula ag fadhiya markaa gurigana yaanu soo gelin odaygu waa shayطaane ya cuntana ha siinin waidaa dakala haddii guriga uu soo galo qofku falam yadkur illaaha cinda dukhuulihi ilaahay qofku aanu xusin oo bisinkaanu qabsan marka uu soo geliyo guriga qaala shayطaanu shaydaanku wuxuu idhaahdaa adraktum lmabiita horta horta hoygii meeshaa seexan lahaydeen waa xaasil adragtum waxaa haleesheen waxaa xaasiliseen almabiita halkaa u hoyan lahaydeen wain lam yudkir illaaha cinda طacaamihi cuntadiisa haddii bise kaanuu qabanna qaala shayطaanu wuxuu dhaha shayطaanku keligii xataa mahay qaar buu yeedhanaya kaloo meesha dee yayuclumaa la socota adraktum almabiita waalcashaa cuntadii iyo cashadiiba waa xaasil habeenka waa la dhergayaa cuntadaadu waa bilaa barako ila shaydaan baa kula cuno gacanta kula soo geliya meeshii marka maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay qofku inuu iska ilaaliyo shaydaanka la socodkiisa wuu kula socdaa wuu xagga horuu kaaga imanaya dhinacan buu kaaga imanaya dhinacan buu kaaga imanaya wuu ku qujaqujeynaya shaki buu ku gelinaya xaggan buu ka soo wareegaya waxaad ka waxaad ka ladan tahay adkaarta iyo qur-aanka iyo xasuusta ilaahay subxaanahu wa tacaala eed kaga ladan tahay markaad is-ilowdo ee qalbigaagu faaruq noqdo dalam uu kusoo dhacaya waa markaad ka sheekaynayso waxyaabaha xumaanta nin waxaa ma samaysaa nin waxaa ma yeeshaa nin waxaa ma yeeshaa laakiin marka aad bisi ka qabsanayso adkaarta aad waddo ilaahay subxaanahu wa tacaala xusan tahay ee aakhiro shaydaanka meelahaasuu wareegeysanaya meelaha ayuu wareegeysanaya dee guriga haddaad ninkii ugu yeedha ka warran gurigaaga aad ku casuunto sariirtaadii cuntadaadii dee adigaa istagay adraktum waxaa keen waxaa hesheen oo aad soo gaadheen caawa almabiita meeshaa seexan lahaydeen waalcashaa'a iyo wixii aa cuni lahaydeen labadaba waa haleesheen waa xadiis saxiixa imaam muslim ayaa soo saaray sali allahuma waslama wbaaraka calaa sayidina moxamedin waalihi wasaxbi wasalam